bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa golaha shacabka soomaaliyeed golaha nineteen sixty waa golaha lagu xog wareysta siyaasiyiinta indhaer gadadka iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed dhammaantoodba alaaba waxaad barnaamijyada golahan kala socon kartaan boggeena internetka w w dot golaha nineteen sixty dot com sidoo kale bogga falanqeynta siyaasadda arrimaha dot com puntlandis dot com iyo kuwo kale oo fara badan barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamuud axmed cabdalle ku magac dheer abwaanka waayahay caawa waxaa insha allah ina la joogaa injineer cabdicasiis xaaji maxamed xuseen oo ad wada garanaysaan oo marar badan golahan inoogu yimi cabdicasiis waan kusoo dhaweynaya walaal
mahadsanid walaalow aada iyo aad waad mahadsan tahay
insha allah caawa mawduuca aynu ka hadlaynaa waa mid aada u tafadheer weeye insha allah waxaynu ka hadlaynaa masuq maasuqa masuq maasuqa waxaa la yidhahda corruption corruptionku waxa weeye marka macnaha soomaaliya loo rogo waa ku takrifal awoodeed oo loo isticmaalay dano shaksiyadeed sida aynu ku naqaano inagu soomaaliga corruptionku qaybo badan ayuu galaa inagu laakiin waxaynu si kooban baynu u isticmaalnaa oo sida laalush la kala qaatay laakiin noloshoo dhan buu saameeyaa soomaaliya waxa weeye forgen magazine waxay samaysaa waa waa website sameeya ranking ama waxa weeye waxaa la kala siiyaa daraja wadamada adduunka indexka soomaaliya ama waxa la yidhaahdo masuq maasuq tilmaamaha marar badan bay soomaaliya kowga iyo labada kamaba degtaba sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ugu dambeeyey daraasadii ugu dambeya lasoo saaray soomaaliya iyo north korea waxay noqdeen number one waxayna keeneen score asideed marka loo eego boqol dhibcood halka wadanka ugu musuq maasuqyariya wadanka denmark oo darajadiisu ahayd ninety one ama sagaashan iyo ko waxa weeye corruptionku ama musuq maasuqu waxyaalaha uu saameeyo waxa weeye siyaasad buu noqon karaa dhaqaaluhu saameynayaa nolosha bulshadu saameynayaa bay-adda iyo deegaanku saameynaya insha allah injineerka a waxyaalaha weeye kuma soo koobi karo hal habeen insha allah qayb qayb baynu weji weji baynu uqaybinayna insha allah engineer bal horta marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaad bal sawir ka bixiso oo dadka u bayaamiso musuq maasuqa soomaaliya darajada hoose ay ka taagan tahay adduunka bal marka ugu horeysa macnihiisa inaad nooga dhacdo iyo baaxadda uu leeyahay iyo saameynta uu kuleeyahay siyaasadda dhaqaalaha bay-adda iyo nolosha bulshadaba
waayahay mahadsanid walaalow waa idin salaamay akhyaarta ku jirta madasha magacaygu waa cabdilcaziiz sida idinla sheegay xaaji maxamed xuseen qodobkan lasoo qaatay corruptionka horta qorob aada iyo aada u ballaaran waayo oo soomaalina yacni soomaalidana ay aada ula socoto gabayadii hore xataana ku jiray gabayadii sooma musuq maasuq waa soomaaliya meheradeedii wax layidhi hase ahaatee waxaad moodaa badanaa in musuq maasuqa xoogaa tixraac inuu leeyahay raad inuu leeyahay meel lagala yacni laga lagu lala xiriirin karo oo taariikhiyan lala socon karo because musuq maasuqa waxaa horta ka dambeeya oo gadaal ka fadhiya waxa waaye xaqdarrada haddii meel ay jirto xaqdarro dabcan waxyaabo badan oo waxaa soo baxaayo oo maamul xumo ah maamul xumadaas waxay dhalinaysaa musuq maasuq in la adeegsado ama qofkii markaas awoodda haysto ama qofkii markaas dhaqaalo haysto ama qofkii fududeyn raba laakiin taas waa waxyaabaha oo shaksi ahaan dadka ay isku sameeyaan dhexdooda si ay howlahooda u fushaan yani dadka qaar u fulistaan tan aniga iigu daran oo iigu muhiimsan waxay tahay musuq maasuqa ku xiran nidaamka jira maxaa yeelay nidaam waxaa jira dhaliyo oo fududeeya musuq maasuqa iyo nidaam oo musuq maasuqa isla markaas si fiican yani si wanaagsan fikrad uga qaba oo la dirira tan systemka fududeeya musuq maasuqa ama musuq maasuqa ay ka tahay wax ku jira oo oo ka soo dhasha systemka waa systemkan la yidhaahdo systemic corruption systemic corruption tan soomaaliya maanta haysto haddii aan xoogaa soo soo dedejino warka systemka soomaaliya ka jira saad aan ogsoonahay wuxuu ku salaysan yahay system oo lagu qaybsaday dowladnimadii qabiil marka qabiil lagu qaybsado systemka waxay noqonaysaa in qofkii wasiir ah ee meel haysta inuu meeshii keeno dadkii asaga uu watay dadkii asaga celihiisa ahaa inuu meeshii keensado kii meel waax madaxka ah waaxdii inuu keeno dad asaga marka dowladdii dhexe waxaa yani dhibaato ku noqonayso inay dadkaas la xisaabtanto maxaa jira wixii waxaa lagu qaybsaday qabiil marka ma dhici karto in hal qabiil ha ahaado qabiil ka socda centralka inuu maamulo ama wax uu sheego ama uu xisaab geliyo qabiil kale oo yani wasaarad kale fadhiyo marka meesha waxaa soo baxaysa boqolaal hay-adood yani iyo wasaarado oo kulli mid kastaba dhinaciisa u socda iyo aysan jirin hay-ad ama urur dhexe oo dadkaas oo dhan isku maamusho marka systemkaas waxa waaye system systemic waaye waxaa dhalinaya systemka naftirkiisaaba dhalinaya masuq maasuq halkii hay-ad ama halkii wasaarad mid kasta wuxuu isku dayaa inuu sidiisa isaga howshiisa u wato marka wax transparency ah ma ma jirayso marka qasab waaye marka inay soo baxaan falal sida laaluushka oo kale inuu soo baxo ama inay soo baxdo extortion waxyaabo lagu raadsado awood xoog iyo iyo iyo maxaa handadaad lagu raadsado iyo qof meesha uu hayo u fududeeyo qof kaloo isaga qaraabadiisa qaraabadiisa adiga dhibaatooyinka marka laisku soo koobo kulli waxay u dambeynayaan in aan horey loo soconin maxaa yeelay haddii dadkii oo dhan aysan ka sinnayn oo dadkii ama dhalinyaradii ama shaqaalihii ama beeraleyda ama kulli dadka oo dhan marka laisu geeyo shacabka oo dhan marka laisu keeno haddii aan la siinin fursad ay noloshooda ku dhistaan ama akhlaaqi dhaqaalaha ay uga qeybgalaan waxaa dhacaysa wadankii in dad yar keliya ay ay ay wadaan dadka intoodii kalena looga soo raba gadaal marka dhaqaale ahaan faa'iido ma laha siyaasad ahaanna waaba yani arrimaha waaweyn oo khilaafaadka keena maalin kasta in soomaalida dhexdeeda ay isku qabsato oo qofba dhinac u jeesado marka guud ahaan markaan soo koobo intaas ayaan ka odhan lahaa tan soomaaliya haysata waa systemic corruption waa corruption oo ka dhashay systemka jira structurekiisa ka dhashay
cabdicasiis nidaamka aad sheegtay oo waxwey systemic waxaad ka wadaa waa si waa nidaam musuq maasaq ku salaysan jaridada business anti corruption oo wadamada yacniga qiimeyn ku samaysaa waxay soomaaliya ku sheegtay in heer walba macnaha dawladda marka laga hadlayo haddaynu dhinaca ka eegno garsoorka iyo maxaa ciidamada ammaanka adeegyada dadweynaha dhulbixinta cashuuraadka dhulka custamiska qandaras bixinta khayraadka sharci dejinta macnaa waa baarlamaanka iyo waxa la yidhaahdo arrimaha saxaafadda oo kale ama xuriyatul qowlka heer walba oo nolosha dadka soomaalida way way macnaa wuu saameeyey musuq maasuqu marka habkan nidaamka ku salaysan waxaan doonayaa bal inaad eegto taariikhiyan dowladan hadda somalia transitional governments bay ku jirtay last twenty years or so marka labada kun iyo labaiy tobankii marka laga bilaabo markii xasan sheikh uu awoodda la wareegay nidaamkan aad leedahay marka waxa weye waa nidaam ku salaysan musuq maasaqa oo aad leedahay waa nidaamkan qabiiliga lagu qeybsaday saameyn intee leeg buu ku leeyahay iminka waktiga xaadirka markaynu dhanka siyaasadda eegno saameyn ayuu ku leeyahay dowladda hadda sidaa u shaqayso saameyn intee leeg buu kuleeyahay
wa saameyn xoogle ayuu kuleeyahay maxaa yeelay loyaltigaa meesha ka baxaya waxaa ka baxaysa kalsoonidii haddii wadankii lagu qaybsado qabiil marka macnaha waxa waaye waxaa soo hormaraya maslaxaddii qabiilkaa soo hormaraysa maslaxaddii wadanka yani qof haya ma jiro waxaa waxaa isugu imaanaya meesha qabaa'il oo ku tartamayo mid kasta inuu xoogaa intiisa badan u qaato siyaasad ahaan dad system aan wada shaqayn karin waayo maxaa yeelay qabiil qabiil kale maamuli karo ama uu sheegi karo wuxuu sameynayo ma jiro qof kasta waa madax bannaan yahay waxyaabaha ayaga dhexdooda ka dhexeeya oo commonka u ah oo isugu keeni karo ay waddanka ku wadi karaan waa masaalixda ayaga ugaarka masaalixda ayaga ugaarka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa tijaarada wixii dana oo dhaqaale ay isku leeyihiin ay ay ka dhexeeya ayaga marka taas waxaa soo gelaya marka arrimaha dhaqaalaha soo gelaya arrimaha dhaqaalena waxay ku dambeynayaan akhirka midka dambe monopoly group hebel waxay qaadanayaan monopoliga soo dejinta alaabta noocaas ah group hebel waxay qaadanayaan dhismaha group hebel waxay qaadanayaan caafimaadka adiga tartan un baa soo baxaya meeshii oo qabiil kastaba marka wadankii waxa waa la kala googoostay dadweynihii marka xaggey ku sugan yihiin dadweynihii gadaal ay u harayaan qayb ay ku leeyihiin tartankan ma jiro marka waddankana sidaas kuma socon karo maxaa yeele waddanka haddii shicibkii dantiisa aan laga fikiraynin wax hore u soconaayo ma jiraan waxa waaye waa laisdaalinaa maahana waxa meesha kasoo baxaayo waxay tahay bes qof kasta ha qaato wuxuu qaadan karo qabiil kasta ha qaato waxay qaadan karaan
hadda waddanku doorashooyin bu ku jiraa doorashooyin weliba la odhan karo musuq maasuqani waa saameeyey waayo timeline ma laha ama jadwal wax jadwala ma laha ogaalkaaga hadda waktiga xaadirka saa og tahay maamulkan hadda jira madaxweynaha maxaa la yidhahdaa iyo baarlamaanka iyo dhammaan dawladdii waa isla dhacday sidee bay kula muuqataa yacniga meelaha aas leedahay macnaha musuq maasuqu yacniga aada buu ugu badan yahay ama dawladda lafteeda ama mas-uuliyiinta ayaa lug ku leh meelaheebay kula tahay baa laga cabir qaadan karaa
annaga waxyaabo badan oo aanan la soconinaa jiro waddanka oo ka socda waddankan waxaa lagu maamulaa decretooyin badanaa waxaan aragnaa oo keliya waxawaa decretooyinka siyaasadda laakiin waxaa jira decretooyin kale oo badan oo la saxiixo habeen iyo maalin oo ku saabsan dhaqaalaha waa kuwa dhaliya monopoliga kuwa dhaliya waa ay ku aasa ay ku dhisan tahay because waddanka ilaa hadda waxaa jooga tujaar waaweyn oo badanaa lagu tilmaami kara inay yihiin tujaarta dagaalka waxa maxaa jira systemka hadda jira ayay ka faa'iideen ayaga ay lug kuleeyihiin marka waxaa dan u ah systemkan sidaan inuu u jiro si ay ayaga usii wataan marka waxa waaye marxalad oo laga baxaayo aniga umalayn maayo inay tahay ilaa muddo ilaa ay soomaaliya ka degto oo ilaa dadkan tujaartan shaqaysa dhiigga dadweynaha hadha shaqaysa ilaa waddanka laga qabto inaysan waxaan ay degi doonin ilaa muddo ayay soconaysaa sheekadan ya somehow su-aashaadi si fiican ma u fahmin ilaa waxaan su-aasheedu waxay daaran tahay cabdicasiis nidaamkan ku salaysan waa garanay musuq maasuqa ku salaysan ama four pointy five ama qabiil qabiilka lagu saleeyey door intee leg bay ka qaateen dadka hadda waddanka mas-uuliyadiisa gacanta ku haya musuq maasuqa miyay kaabgareeyeen oo waxa weeye waayo musuq maasuqa index markaad eegto sida lagula dagaalamo adduunka control measures waxa weeye waa la xadidaa saameyntiisa iyo maxaa la yidhahdaa raadka uu ku yeelan karo nolosha bulshada dawladda garsoorka door intee leeg bay ka qaateen dadka dawladda iminka xilka haysaa kasoo bilow madaxweyneha ilaa meesha uga hooseysa
wallahi horta doorka iyo kaalinta ayaga ay ka qaateen taas haba loo kala badnaadee dad badanaa ku jira maaragta maxaa yeelay qofka bini aadamka wuxuu leeyahay awood iyo caqli iyo garashuu leeyahay qofka bini aadamka xaq wuxuu leeyahay inuu kala doorto jidkuu rabo inuu maro waxyaaba oo waxaa jira qofka ku xiran iyo isaga damiirkiisa siduu u garanayo nolosha falsafad ahaan haddii la raaco bini aadamka cumrigiisa waa muddo gaaban waayo muddadaas gaaban waxa uu u baahan yahay waa waxyaabo iska kooban waayo marka maba loo baahneenba inay dhibkan iyo shididan dadka ay geliyaan haddiiba baahidooda ay ku yacni ku fulin karaan si yar ay wax uga qaban karaan taas micneheed waxa waaye waxay lahaayeen fursad ay ku diidaan waxa ay sameynayaan fursaddii waa ka faa'iidaysan waayeen hadda waxaa qoorta ugu jira mashruuc aysan fulin karin ha ahaato dadka madaxda iyo dadka degmooyinka maaragta laga soo la geynayo laga soo dooranayo laakiin intaas haddiiba xataa falsafad ahaan saas loo fiiriyo baahida iyo waxa ay qofka bini aadamka go-aan ku gaarayo xataa haddii laga soo tago waxaad arkaysaa doorashooyinkan waxa lagu tilmaamayo in way iska investment waay yani dad oo maalkooda gashanayo waayo si ay beri uga helaan faa'iido qofkii kursiga ku iibsada toban kun qofkii ku iibsada labaatan kun waxaa la hubaa in afarta sano markuu meeshaas joogo tobankaas kun labaatankaas kun dollar inay u dhashay boqol kun ama boqol iyo konton kun waxaa loo dirirayaa dhan taas waay basically business ama industry oo yacni faa'iidadaas badan dhalin karo adduunka maba jiraba in afar sano gudaheeda toban kun markaad geshatay aada boqol kun geshid laakiin kulligood waxay u dirirayaan waa taas waxay isugu dilayaanna waxay tahay because waxay arkeen faa'iidada ku jirta meesha marka dad saas oo kale ah in laga sugo inay waddanka horumariyaan ama dadka ay u danayaan waa adag tahay yani sheekooyin badan ay wadaan waa jirtaa ay dhexdooda isla xiriirayaan waddanka war waddankii wax wax u qabta laakiin sida ay u dhaqmayaan ma aha wax eh, kutusaayo in waddan ay meesha ka fikirayaan un-ta iyo uradan kale ee wadanka ka howlgala s- raad macnaha saameyn intee leg bay kuleeyihiin iyaga laftoodu Een, xa- een musuq maasaqan een aniga ku baahay soomaaliya u n monitoring groupka haddaad warbixintooda ugu dambeysay aragtay qaybo badan bay cover garaynayaan oo waxay sheegayaan musuq maasuqu inaanu keliya ku koobnayn dowladda dhexe soomaaliya ee xitaa mool- maamul goboleedyada ay kuleeyihiin Ee, waxay ka sheekeynayaan xaquuqda bini aadanka ku xadgudubkeeda waxay ka sheegayaan ee, lunsashada maxaa la yidhahdaa kharashaadka ciidamada waxay ka sheekeynayaan lacaga lasoo daabacay ee, waxay ka sheekeynayaan hub la kala wareejiyey oo maxaa la yidhahdaa hadda nimanka argagixisada iyaga gacanta u galay waxyaalaha lasoo koobi karin waa maxay u n two ama ururadani ee raadka ay ku leeyihiin iyo macnaa influencega waxa la yidhaahdo iyo maxaas kaga muuqday warbixintoodan macnaha ficilkooda iyo warbixintan ay soo saareen maxay kula tahay maxay Eh.
maxay- maxay bedeli kartaa waa aniga monitoring groupka een, wararka riboojyadooda wax badan aan akriyay sanad kasta ay soo saaraan laakiin een, weli ma arkin dadka ay ku tilmaamayaan inay geysteen musuq maasuq dadkaas oo yani ama lagu eedeeyey musuq maasuqi kadibna la keenay eh, maxkamadda caalamka weli ma arkin marka waxaad moodaa een, monitoring groupka ujeedadooda inay tahay inay dadka een, dadkan saraakiisha oo hadda yani laleeyahay waa madaxdii in dadkaas ay rabaan oo keliya inay u yeelaan een, boog yani een, wax ay ku cadaadiyaan si berrito dadkaas loogu qasbo inay fuliyaan siyaasadda ay un ka rabto marka waa instrument basically ani saan u arkaayo because ma arkin ilaa hadda qof ay keeneen dhowr ribood ay soo saareen hebel waa saas hebel waa saas shirkad waa saas waxaasoo dhan waan aragnay laakiin yaa la keenay maxkamad ma arkin mid kasta wuu iska socdaa danihiisuuna fushidaa welina meeshiisuu taagan yahay
yusuf abraar aad garanaysid oo gabadhii hadda ka hor ka tagtay ahaan jirtay ee, Ha, gudoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya ee, Ah.
kulan ay ka qayb gashay oo ururka raja lahaa ee, waxay sheegtay dhaqaale dhan one point two billion dollars inuu Mm.
soo galo hay-adaha u n ta ku xiriira ee saldhigoodu yahay magaalada nairobi lacagtaa one point two billionka waxay tihi soomaaliya waxaa kasoo gaadhay toban milyan oo dollar ha.
waxayna sheegtay in maxaa magaalada nairobi ay yaniga aada yaniga uga faa'iidaysatay macnaha lacagaha soo geliya oo magaca soomaaliya lagu soo qaaday marka miyaa la odhan karaa u n ta iyo hay-adahani macnaha they collude ama waxa weeye een, sidaad adiguba sheegtay een, bil matalan oo kale maadaamana cid sharci lala tiigsanaynin yaniga wa su-aasheed waxay macnaha khusaysaa iyaga laftooda ma lala yaniga ma lala challenge garayn karaa ama wax ma laga weydiin karaa ama ma laga wax laga dacwoon karaa ma tahay
wax laga dacwoon karo inay way waa tahay laakiin levelka oo lagu dac lagula dacwoonayo ayaa xoogaa ka duwan maxaa yeelay arrinta hadda soo wad- een, dunida ka socota dacwad maaha moogta hadda dagaalaa socda meel kasta Mm, wadamo badanaa inta lagu duulay dadkoodii la baabi'iyey dhaqaalahoodii la baabi'iyey een, ee u n-ta weliba ay raalli ka tahay marka u n-ta waxay noqotay een, hay-ad oo qaadatay position oo dhinac u janjeerta bas aan fiirinaynin xuquuqda ay leeyihiin dadkan Een, dadkan ay baabi'inayaan ma aha dad caadi ah dadkan ay baabi'inayaan waxa waaye dad lasoo gumaystay oo boqolaal sano ku jiray gumaysi ku jiray lasoo dhibay waxay ahayd inay eh, arrinta dhinacaas ka fiiriyaan laakiin balse waxay qaateen een, qoraaladii iyo fikradihii ay qabeen hal dhinac oo keliya ayay qaateen marka dacwadooda aniga i don't know waxay tarayso oo faa'iido ay leedahay laakiin eh, waxay taraysaa waxa waaye in dadkan soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed inay isu keento meel ay u arkaan in waxa loo dambeeyahay inaysan ahayn eh, mm, arrin musuq maasuq oo keliya balse inay tahay ayaga madax banaanidooda in een, khalkhal la geliyo ma aragtay oo laga yeelo sida la rabo taasaa cad yani marka dadkan aad leedahay een, halka point one point two billion ee ku ee haysta i think in loo soo siiyey aniga sababa tahay in loo soo siiyey eh, awood oo la yidhi sidan ku wada sheekada ma aragtay sheekada sidan ku wada soomaaliyan federaal ahayn ayaa la yidhi ka fuliya soomaali federaal ka fuliya soomaalida in a way in laga qaado yani sovereignitygooda yani awoodooda maxaa yeelay wax shicibkii soomaalida loo soo bandhigay oo la yidhi maxaad ka qabtiin ma jirto meesha shicibka soomaalida korkooda ayaa laga tashanaya laga lagala tashanaya aa laga tashanaya maalin kasta markay ceeb soo baxdo waxaa ceebtaas qarqariya ama ahaata ceeb oo musuq maasuq lasoo sheegay soo sheegideeda macna ay leedahay ma laha haddii aan horey loosii fulinaynin maaragtay sharciga aan loosii fulinaynin laakiin dadka sii dadaboola haddana isla ceebtii sii daboola isla hay-adahan u n-ka u shaqeeya waay ayaga laftigooda waay marka inay weyan waxaan umalaynaa inay tahay bes soomaaliya go-aan laga gaaray oo ay gaartay u n-ka laftigeeda iyo wadamada u n-ka aada xooga ugu leh in siyaasaddaas soomaaliya lagu dhaqo iyo sidaan lagu dhaqo halkaas point two billion-kana magaca soomaaliya lagu qaato laakiin ujeedada ay tahay in soomaaliya sidaan lagu xakameeyo maxaa yeele arrintan waxay sal ku leedahay burcadbadeeda iyo waxay sal ku leedahay dagaaladan aan joogsanaynin oo weliba koofafka ka socda u badan labadaasaa noolagu soo dukaanay marka intay labadaas jiraan one point two billion-ka qof danaynaya ma laha yani saasay ku soconaysaa
waxaynu ognahay iminka waxaa ka jira soomaaliya heer walba oo nolosha ah w waa saameeyey masuq maasuqu hay-adihii baa ka qayb qaadanaya u n t baa ka qayb ah yay tahay bay kula tahay in uu arrintan isu taago oo dadka soomaaliyeed baan ka hadlayaa dadkii soomaaliyeed baa soo hadhay dawladdii ka qayb tahay kuraasyadii la kala iibsanayo ganacsatadii kamid tahay ururadii xataa caadigaa qayb ka yihiin yay tahay oo mas-uuliyaddiisa saaran tahay in arrintan masuq maasuqa ka hortegiisa mas-uuliyaddiisu say yay u taallaa markaas wallahi musuq maasuqa haddii uu ku xiran yahay structureka systemic hadduu yahay uu structureka ku xiran yahay marka waxa waaye soomaalida inay isku noqoto ay tirahdo war systemkan lama anfacayo maxaa yeelay musuq maasuqa ma aha wax absolute value ah oo laleeyahay yani wax mar kasta jiraayo haddii la rabna bani aadamka go-aano oo ka duwan wuu qaadan karaa laakiin haddii wixiiba ay ku dhisan yihiin salki structureki haddii ayba ku dhisan yihiin sidee wax looga qaban karaa haddii structureki maalin kasta uu soo saarayo musuq maasuq oo dadkii meesha joogina awood aysan lahayn maaragta oo wixii oo dhan ay kala daadsan yihiin marka musuq maasuqa wuu jiri doonaa wuu soconaa ilaa systemkan oo hadda federaalka oo soomaaliya lagu khasbay ilaa uu ka jiro wuu sii jiri doonaa anigsaan umalaynayo yaa loo baahan yahay inay wax ka qabtaan shicibka soomaaliya yaa loo baahan yahay inay wax ka qabtaan shicibka soomaalida in la gaarsiiyo waayo yani go-aan dhibka jira in la gaarsiiyo in lala hadlo oo lagu bedelo gaar ahaan weliba dadka ardayda jaamacadaha dhigta maxaa yeelay sidaa hadda kahor xataa uga wada hadalnay go-aanada u n-ka ay gaarto ilaa ha in bay socon karaan keliya wax kastana gudaha ayay ku xiran tahay haddii shicibka aysan raalli ahayn wax wax ku khasbi kara ma jiro bini aadanha wax ku khasbi kara ma jiro waa dhici kartaa in la baabi-iyo la burburiyo laakiin wax qof ku khasbi karta ma jirto sida laysaga xoogan yahay marka shicibka soomaalida ayagay u taallaa inay u arkaan musuq maasuq inuu yahay wax ka dhasha systemkan habar iyo oday waxaa u ah systemkan federaalka oo
federal systemka waxaa jiray in laysku qabsaday ber dhaweyto four point five in laga saaro federaalka waxa weye su-aashu ma taagneen lakin waxay ahayd four point fiveka in hab degma aan lagu bedelo marka haddii aad tiri systemkan federalismka soomaaliya waxa keliya u keenayaa maamul musuq maasuq nolol musuq maasuq huwan wuu u keenayaa haddiiba aad tiri dhalinyarada jaamacadaha iyo dadka ma garanaysaa maskaxda furan ee soomaalida ah oo mustaqbalka waddanka ka fekeraya waxa weeye waxa u furan oo fursad bay haystaan ay kaga hortagaan inii aniga systemkaas lagu dul fadhiisiyo waddanka lagu khasbo waadna ogtahay fikraddan federaalka muddaa la fidinayay waa maxay dariiqyada kale u furan dariiqyada kale u furan oo lagaga baxo maanaa sistamada kale oo dadka dalku qaadan karo oo la odhan karo systemkaas oo kale ayuu kaga bixi karaa waddanku marka laga soo tago dadka soomaaliyeed dib ay isugu noqdaan
system ayaan lahayn anaga kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii systemkaas laftigiisa xoogaa cillada waa isaga jirjireen laakiin anaga waxaan ahayn dadkii kusoo barbaaray systemkaas ayaan kamid ahay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii dastuur baa jiray sharciyaa jiray wax ay soomaalida wax ku kala qaybsan karta ayaa jirtay systemkaas sabab loo diida aniga maanta oo isaga dhanba dibadda loo tuuro aniga maba arkaba tan la leeyahay dadkan soomaalida hala kala badbaadiyo oo midba gobolkiisa ha tago shicibkan soomaalida waa isdhexgaleen wax kala saari kara ma jiro boqol sano ayay isguursanayeen isdhexgaleen isdhexmareen tijaaro dhex martay soomaaliya mid kasta kii jooga meesha ugu waqooyi kii jooga koonfur kulli wixii hanta ay lahaayeen meeshii ganacsi uu ka socday muqdisho maanta ma noqon lahayn magaalo taas u weyn haddii soomaaliya oo dhan aysan dhisin marka maba jirtaba wareerka iyo jiha wareerka aan isku hayno oo ah qof kasta kiftiisa hala siiyo gaar wax qaybsamayo meeshaan ma jiro waddankan waddan lasoo gumaysti waayo boqol sano lasoo gumaysanayo wixii uu haystay dhan waa laga dhacay beerihii iyo wixii xoolihii waxay soo saaran jireen dhan waa laga dhacay marka dad oo waxa waaye aan waxba haysanin waayo maanta xaaladda siday ay ku sugan tahay ama haddii ay haystaan xataa resource ilo dhaqaale haddii haystaan oo aan ilahaas horumar la gaarsiinin weli marka waxay ahayd bes soomaalida inay heshiis dhexdooda a gaaraan reconciliation fiican gaaraan waa adagtahay si loo gaaro reconciliation waqtigay qaadanaysaa laakiin anigu waxay la tahay inay hadda soo cadaanayso in dagaal kasta oo gobolka waddanka ka dhaca ama laba degmo oo colaad isku qaada asalkeeda waxay ku haysaa federaalka federaalkan ma noqonayo wax socon doona marka gormaa la gaari doonaa way su-aasha go-aankaas gormaana arrintan dib looga soo noqon doonaa waxaa dib looga soo noqon doonaa waxay tahay howlahan haddeer oo yacni hadalka badan oo aan haddeer hada hayno maaragta in in lasii wado in lasii wado oo la gaarsiiyo shicibka la gaarsiiyo si nabad a maaragtay in mar kasta raadka meeshuu maraayo la ogaado oo kadib dib laysugu soo noqdo layidhahdo dadkii ergaratii soomaalida waxay go-aan ku gaareen in systemkan federaalka inuu yahay parliamentary inuu soconaynin system oo failda inuu yahay in soomaalida dhibaato usoo jeeday marka taas macnaheed waxa waaye u n-ka iyo wadamada doonaya soomaaliya in federaal iyo laga dhigo in la siiyey fursad oo soomaalida wanaag ayagoo ka talinaya ay yidhaahdeen bal waa yahay ma tana soo jeedisan tanna waa idinku wa waa ku dayeynaa waa lagu dayey waa laga salgaaray waa la arkay faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda waxay yihiin labadaba waa loo jeedaa maanta marka xisaabta waa muhiim haddii xisaab aysan jirin bini aadamka ma ogaan karo maogtahay mustaqbalkiisa marka waxaa la gaaray waktigii soomaalida ay xisaabtami lahayd ay dhilahayd waxaana ma anfacayo gadaal aanu noqono soomaaliyay aan isu nimaado waxaad soo qaaday arrinta four point five aniga four point five ka haddeer magu umalaynayo relevant inuu yahay xataa maxaa jira sida lagu qaybsaday kuraasta haddii aad aragtid kuraastan baarlamaanka haddii aad aragtid four point five ma aha wax kaloo waxaa soo baxay oo oo ka duwan wax kaloo cusubaa soo baxay balse aan number iyo waxba aan lagu tilmaamin aan loo sheegin waxaa wax lagu qaybsanaya waxay tahay yaa la shaqeeyaa systemka dawladda maanta jirta ayaa lagu qaybsanaya waxaana aragnaa taas hadda inay ka socoto hiiraan iyo shabeelle ay ka socoto marka four point fiveka its i think inay tahay iska dead inay tahay taasna waa macquul maxaa jira system kastoo wax lagu qaybsado ma ahaanayo system meeshiisi joogayo maogtahay wuu isbedelaa maalin kastaba maalin kasta waxa waaye duruufo cusub iyo qodobo cusubaa soo baxayo wixii waa isbedelayaan maalin waa four point five maalinta dambe wuxuu imaanaa three point five maalin wuxuu imaanayaa stakeholdersaa lagu tilmaamaa four point five lama yidhaahdo maalin wuxuu noqonayaa two point zero noqonaa wuu isbedelayaa wuxuu isbedelaa because consolidation of powerka isbedelaya loyaltyga imaanaysa marka ya marka four point five ana i think inuu iska dead yahay hadder wax weyn oo hore u socda inuusan ahayn cabdicasiis waxa weeye systemku hadda meesha uu marayo waxa waaqiciga markaynu agna wadankii waa la kala qaybiyey maamul goboleedda wax la yidhaahdo ayaa loo sii kala qaybiyey maamul goboleed walba caalam buu leeyahay ciidan buu leeyahay banking system buu leeyahay xataa waxay gaadhay xataa bilateral relations inay galaan marka miyay wakti badan bay qaadatay isbedelka wadanku inuu saas ku dhaco ma waxay kula muuqataa wax hadda jooga in yar wax laga bedelo waxaan federalismka some kind of modified macnaa isaga isbedel lagu sameeyo mise asagoo dhan ba in xidada loo saaro maxaa la yidhahdaa wax ka duwan ama lixdanka ha loo celiyo ama wax cusub ha la keeno federalismka altogether la tuuro aniga waxay la tahay lixdankii in loo celiyo waadna ku mahadsan tahay adigaa yacni soo qaadayba arrintaas lixdankii in loo celiyo maxaa jira lixdankii waa qorshe la tijaabiyey oo socday ilaa yacni militariga ay meesha ka qabsadaan inkastoo xogaa cilladay iska jirjireen laakiin wax la tijaabiyey ahayd mana aha wax ka fog waxa u n ka ay rabtay maxaa jira lixdankii laftigiisa dastuurkii la sameeyey u n kaa samaysay laakiin markaas u n ka u n ka hadda jira ma ahayn markaas u n ka jiray lixdameeyadii waxay ahaayeen u n oo ay wadamada kasoo horjeeda gumaysiga ay isbahaysanayeen maaragta oo halgankan oo gobonimo doonkana wuxuu ku lahaa marka rag badan aa joogay u n ka markaas oo soomaaliya si fiican ugu hidiyey oo dastuur fiican u qoray marka taas horta meel ay noo taallaa waa resource oo aan gadaal ugu noqon karno tan tan kale oo ah bal federal systemkan haddan aan wax ka bedelno xoogaa yar aniga ka dhig degmo hebel ayaa gobol hebel ayaa gobol x ka dhig ayaa wuxuu leeyahay qorshe gobol hebel qorshahaas haddii la yidhahdo wax ka bedel haddii aysan dan ugu jirin ama haddii uu hoos yimaado xoog shisheeye ah haddii hoos yimaado markaas wadankii waxaa ku jira ciidamo shisheeyaa wada jooga hadday hoos yimaadaan wax ay bedeli karaan ma jirto marka modificationka waa adkaanaysaa laakiin annaga inaan qaadana waayo dadkeenaan hadda dibadda jooga ama dadkeenaan wax bartay mas-uuliyadaana saaran waajibka naga saaran waxay tahay waajibkana saaran waxay tahay waddankan haddii aad god kusii wadiin waa idin sheegaynaa waxaan leenahay idinkaa ka mas-uula burburka soomaaliya soomaaliya ma lagu haysto xoog ogow soomaaliya waxaa lagu haystaa afmishaariism ma lagu haystaa afmishaariiskan waxay ka kooban tahay qoraallo oo been abuura oo laga qoray soomaaliya waxay ku salaysan tahay niman oo yaqaano afka ingiriiska sida wax loogu qoro oo xafiisya waaweyn fadhiyo oo mushaarkooda ku raadsanayo maaragta marka xoog ma jirto meeshan khudbasireedaa laisku haystaa marka waxaa meesha ka maqan waxay tahay qoraalladeeniyaa ka maqan annaga kaalinteeniyaa ka maqan haddii aan nahay dadkii soomaalida adiga kuwii dibadaha joogo fursad u helay inay wax bartaan ama exposure ama afkaar kale helaan ya laakiin dadka ka dambeeya fikradahan challenge waa lagu samayn karaa ya haddii annaga aan degayno idinkana waad nala degaysaan ogaada cabdicasiis waxaad moodaa in dadka u ololeynaya barnaamijka federalismka iyo soomaaliya sida loo kala qoqobayo financial resource cudud baa la geliyey waa dhab in macnaha lala tacaali karo oo dadka aqoon-yahanka soomaalida waxgaradka soomaliya dadka siyaasiyiinta hore inay challenge samayn karaan dee marnaba may maqneen shalayba way joogeen wixiina waxaad moodaa wax sii xoogeysanaya waxay gaadhay xataa dadkii soomaalida oo dabadda joogay ma garanaysaa in miitina loo qabto in u n to ay lacag geliso si looga dhaadhiciyo wadanku dariiqan uu cagta ku hayo oo iminka atuule maxaa la yidhahdaa maamul goboleed yaniga ma waxaa odhan kartaa anigu waxaan arrinta aan doonayay aan rabo inaad macnaha yar aada bidhaamiso waxa weeye ma arrin u baahan ba matalan oo kale dadka soomaalidu inay revolution oo kale kacdoon inay yaniga arrintan ka diriraan ku socota mise waa arrin u baahan maxaa la yidhahda qodax bixin iyo dadka soomaaliyeed in la fahansiiyo oo qoraallo la qoro iyo mise waa arrin quwo taa ka weyn u baahan
horta tan kacdoonka shicibka soomaalida u taallaa go-aankaas go-aankaas annaga ma leynahin laakiin qodax bixin maxaa la qodax bixinaa meeshan qofkii soomaaliga wixii uu boqolkii sano ugu dambeeyey wixii uu shaqaystay iyo wixii awoowayaashiisa ay shaqeeyeen muqdisho keenay kii carabta kasoo shaqeeya iyo kii south africa kasoo shaqeeya kulli muqdishoa la isugu yimi hadda maa la leeyahay marka gobolkaadi u noqo waxaan way isbedelaan annaga hadda american joognaa shan sano markaan joogna waxaan qaadanaa citizenship xuquuqda qofka amerikaanka uu leeyahan leenahay marka waxaan waa qaldan yihiin siday ku socdaan way qaldan yihiin mana helayso dawladda dawlad kastoo federaal ahoo la dhiso ma heli doonto kaalmada gobolada maxaa yeelay gobol la yiri waxbuu ka mulihid meeshaan xaggaas tag su kaalmo u siinaa federaalka ma ma ma dhici karto marka waxa waaye formula aan soconaynin waaye haddii heerkan laga gaadhay matalan oo kale goboladii oo kale qaar baaba jira waddan kale waa ka go-onay xukuumad ka dhalata magaalada muqdisho dowr intee leeg bay ku leedahay aniga raja soo celinta kaba soo qaad qof hogaana oo soomaaliyeed oo ka aragti duwan madaxweyneha hadda jooga oo kale hadduu xuku ama ka ra'yi duwan ama macnaha fikirkiisu ka duwan yahay matalan in federalismka lagu socdo ama maamulka lagu sameeyo macnaa devolution ama loo kala qaybiyo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe oo baawarkii iyo dawladda soo celiya saameyn intee lag bay ku yeelan kartaa bay kula tahay
i think that is a great idea devolution of power powerka oo la qaybiyo oo gobolada la siiyo awood ay dhaqaalahooda ku dhistaan iyo waxay rabaan ku doontaan siday rabaan isu maamulaan muhiim waaye waana qodobka la isticmaalo badanaa oo loo yidhaaho centralized systemka ma rabno maxaa jira waxaa la socda n awood dheer abuse of power ayaa la socda devolution of powerka waa muhiim aniga muqdisho markaan joognay mashaariic aan ka shaqaynayo waxaa kamid ahayd mashaariicda laga dhisaayey ceelal laga dhisaayey bay iyo ceelal laga dhisaayey togdheer iyo hargeysa baadiyaheeda kulli markaad aragtid dadkii waxaa ka maqnaa awood ay waxooda waxa ay ayaga danahooda gaarka ay ku samaystaan maxaa yeelay shidaalkii baa wax u noqday laga cunuqabatay ama ha ahaata cunuqabateen ama shidaalkiiba waddankiiba kuso ku yar laga yaabaa dadka haddii la fasaxo oo xorriyadooda la siiyo inay ayaga la imaan lahaayeen qorsho ay shidaal ku keensadaan ama siyaabo kale wax ku samaystaan marka devolution of powerka muhiim waayo aniga waxaan u malaynaa in devolution of powerkaas inay raalli ku noqdaan dadka federalismka wada inay intaas ku filnaato devolution of powerka intaasa maybe ahayd qorshaha waxa loo baahnahay in la sameeyo haddii la heli lahaa devolution of power intaas ay noqoto platform oo kulli soomaalida isugu timaado laakiin qof kasta soomaaliga inuu yahay qof wadani ah oo waddankan naga wada dhexeeyo dad yaraan nahay waddanka wuxuu leeyahay ilo dhaqaale aada u badan annagoo dhan oo yani laakiin waxaa meesha jirta waxay tahay laba kun sano ayaa ummaddan soomaalida loo diiday inay horumar gaarto inta adduunka socday laba kun sano weli waxaan joognaa baadiye aan joognaa weli waxaan joognaa yaambadii lagu falaayo beertan aan joognaa halka mar ay xoogaa yar heleen madax banaani yar ay dibadda ku aadaan ama maamul ayaga madaxooda saaran oo ay iska fogayaan waxay ahayd inta dagaaladan socday haddii aada fiiriso nolosha nolosha soomaaliya markii xoogaa system dhan meesha laga sameey iyo nolosha ay ku nool yihiin dadka waddamada afrikaanka aniga zambian muddo shan sano a joogay ta soomaaliya wula ficnayd inkastoo dagaalo iyo wax kasta ay ka socdaan ilaa haddees waa saas marka qofka soomaaliga macnaha waxa waaye waxaan uga jeedaa wuxuu leeyahay kartiyooda oo wax ku samaysta waxaa keliya u baahan yahay waxa waaye nidaam toosan iyo xorriyad xorriyad haddii la siiyo isagaa wixiisa samaysanayo laakiin in laysu soo kaxaysto ciidamo shisheeye in la keensado dhaqaale shisheeye la keensado oo lagu caburiyo oo la yidhahdo sidaan sameeya taas waa waa zaaid waa aad waa gaf waa taas
dad badan baa ka warwar qaba dawlad xoog leh oo muqdisho ka tis qaada kuna caloolsan maamul goboleedka ama maamul goboleedka marka maamul qabiileedka marka ay ka tirsan yihiin oo inkastoo muqdisho hantidoodii ay taalo haddana aan aamin ku qabin dawlad soomaaliyeed oo hal xarun leh oo dalkao dhan gacanta ku haysa marka dadka maxaa lagu oranaya
markaas waxaa lagu oranayaa waddanka sharci in loo dejiyo sharciyadaasna inay ahaadeen organic sharciyo oo dhinac kasta taabanaysa shameyntada iyo laamiyada waa la dhisi karaa laakiin lama dhisi karo sharciga si fudud haddii waddanka loo sameeyo sharci oo buuxa oo fiican loo sameeyo dadkii soomaalida dibadahay wada yimaadeen indhaha u furan hadda waxyaabo badanaan ogsoonahay marka ayagaa isdaberi lahay marka intaas hadday raalli ku noqonin maxaa kaloo lagu raalli looga dhigi karaa i don't know you know system central ah yaan laga dhiginin excuse oo cunugii iyo biyihii wasakdiiba laisla tuuro biyaha wasakda in laska tuuro waa fiican tahay laakiin cunugii waa in lasoo ceshtaa maarata la reeb sooma marka sidaas darteed aniga waxay la tahay in loo baahan yahay system cadaalad sharciyo horta har shaqaynaya hala helo cadaalad ba hanoo dambeysa waxay ahaato laakiin sharciyadii xataa laga la-yahay bal sharciyadii qora maxaa jira hadda systemkan hadda jiro dikreetooyinka uu soo saarayo maaragtay waa dikreetooyin laga soo koodiyaareeyay intooda badan sharciyadii fashiistaha taan kuu sheego
maana madaxweyne aad ka hadlaysaa
madaxweynaha kaligiis kama hadlayo laakin waxaan ka hadlayaa systemka jir oo dhan buwaagta ay waxaan kasoo kordiyaarayaan dekretooyinkan ay soo saarayaan buwaagtii hore waay maaha wax cusub ay hadda ayaga keenayaan ma buwaagtii horena maxay yihiin waa buwaagtii fashiistada ay ka tagtay
waa maanaa waktigii gumaysiga oo kale aad ka wadaa talyaaniga iyo ingiriiska waxyaala ay ka tageen raadadkoodii ha waxaa kale lasoo kordiyaarinayaa af soomaaliya inta loo turjumo shicibka soomaalida lasoo hordhigayaa waa qodob muhiima u n ka laftigeeda inay ka xishootay ahayd waxyaabahaas ay taageeraysa waxaan rabaa su-aasha udambaysan kuweydiinaya kollaba waraysigan wuu sii socon doonaa wuu iga geena ugu soo aadan insha allah waayo waa wax aada u ballaadhan insha allah oo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo baycadda iyo bulshada hadba siduu corruptionka ama masuq maasuqa u saameeyo insha allah faaladeedaan gelaynaa waxaan rabaa sideed u aragtaa mustaqbalka soomaaliya ee dhow sideed u aragtaa taas waxay ku xiran tahay dhismaha degmooyinka iyo gobollada gobollada iyo dhismooyinka waxaa loo baahan yahay in laga dhisto maamullo maxkamadihii in laga dhiso iskoolaadka in loo dhiso dugsiyadii in la dhiso iskoolaadka iyo caafimaadka in loo dhiso iyo booliiskii in loo sameeyo dad u kala ordaayo investment maanta toban kun ayaan ku gatay kursi berrina waxaan rabaa in boqol kun aan ka helo ma ilama aha aniga inay dadkaas ay dhisi doonaan maamullo degmooyin oo shaqeeya marka waxa waaye iska daba wareegan unbaa soconaya dadkana waxay kusoo qulqulayaan muqdisho meeshii dhisanay imaanayeen bini aadamka lama celin karo mustaqbalka dhow aniga waxaan u jeedaa si mashruucan u n-ka ay rabto inay fuliso inuu keeni doono system oo oo authoritaria system oo ku dhisan kelitalisnimo hal point oo muhiima meeshaan ku jirto oo badanaa aan aan la soo qaadan waxawaa soomaalida hadda waxaa la yidhi qabiil wax ku qaybsada qabiil hadduu meesha soo galo waxaa soo galaya xaqa uu leeyahay qabiilka waxaa jira qabiil kasta arrintiis waxa waaye waxay soo jirtay boqolaal sanay soo jirtay heshiisyo oo lagu saxiixay waddamo kale lagu soo saxiixay ama heshiisyo ay saxiixeen dad isugu yimid ay saxiixeen ma noqon karaan kuwa ka xoog badan yacni xuquuqda ay leeyihiin qabaa'ilka maxaa jira identityga qabiilka meesha ku jira marka jidkaan la raacay jid oo wuxuu waaye jid oo soomaaliya uu horseedayo burbur si looga soo noqdana mudday qaadanay laakiin hadda weli waxay leedahay chinas ay leedahay haddii dargarka soomaalida ay ka hadlaan laakiin haddii aan ka hadlayno tan oo mustaqbalka dhow aniga waxaan ujeedaa dictatura yani dictatorship aan ujeedaa in mar labaad masuq maasuqa awgii inuu soo noqdo mutan ciidan ciidankii iyo xoogga dalka macalin inay noqoto inqilaab inuu dhaco waa gartay si fiican baa gartay aada iyo aad baan kugu mahad celinayaa insha allah intii dhegaysanaysay akhyaarta dhammaantiin waa idin mahad celinayaa waa golaha nineteen sixty dot com insha allah waad kala socon kartaan waraysigana insha allah aan soo gelinaynaa arrimaha dot com sidoo kale aada iyo aad baan idinku mahad celinaya waa mahadsantiin injineer aad baan kugu mahad celinaya waa mahadsan tahay wayahay mahadsanid walaalo